bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdulilah والsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli الlah war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeeddo iscasilaad xilka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan si rasmi ah isaga casilay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaan ka tanaasulay musharaxnimadii tartanka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo u muddaysnayd toddobiy tobanka bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka taasoo aan u arkay xaaladaha ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo aan hogaaminayay anigoo u turaaya dalkayga dadkayga iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya sida waafaqsan dastuurka koonfur galbeed soomaaliya waxaan si kumeel gaar ah ugu wareejiyey xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maye oo sii hayn doona xilkaas ilaa laga doorto madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyadoo munaasibadda xil wareejintaas uu goobjoog ka yahay wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliyeed oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib-u-heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib-u-heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliyeed iyo kusimaha madaxweynaha xilka la wareegaya ayaa ka wada shaqayn doona doorashada soo socota ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa shirguddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya dhammaan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada culimaa udiinka amisom un-ka beesha caalamka shaqaalaha madaxtooyada ciidamada nabadgelyada koonfur galbeed soomaaliya iyo shacabweynaha koonfur galbeed meel kasto oo ay ka joogaan meel kastoo ay dunida ka joogaan oo si wanaagsan ila shaqeeyey afartii sano ee lasoo dhaafay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka oo nala soo dhisay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ururada bulshada qaybahooda kala duwan maamulada heer gobol iyo heer degmo gaar ahaanna maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeed soomaaliya inay taageeraan oo ay garab istaagaan lana shaqeeyaan kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye fadlan ula shaqeeya asaga sidii sida wanaagsan mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maye fadlan ula shaqeeya asaga sidii wanaagsaneyd ee aad iila soo shaqayseen waxaan sidoo kale u baaqayaa shacab weynaha koonfur galbeed soomaaliya dhammaan bulshada qaybahooda kala duwan waxaan ugu baaqayaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan deganaan ka fogaasho wax allaalayo wixii keeni kara amni darro ama khalkhal amni khalkhalna gelin kara nabadgelyada guud ahaanba waa in la wada ilaaliyaa sharciga iyo kala dambaynta deegaanka koonfur galbeed soomaaliya ugu dambayn shacabweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo shacabweynaha soomaaliyeed dhammaan waxaan u rajaynayaa nabad horumar iyo barwaaqo mahadsanadiin wabilaahi towfiiq xilka madaxweynenimada qobodow wasiirka arrimaha dowladda dowlada federaalka wasiirada maamul goboleedka ku-xigeenada guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada xildhibaanada maamul goboleedka dadweynaha qeybasha sheelduun iyo saxaafadda runtii iidada sii salaame mahad ilaahay iskule siimaha nage xilmad walbooda mad walku tabe marka anoo wal mishkila iyo wal qasab enjarna xilkaani ku tanasuli raalo noo goxe madaxweynaha doholka guddoomiyaha baarlamaanka oo dhan xilka la wareego oo si sharciga aan la wareegina sida war saxaafadeedka ula sheegi xildhibaanada iyo wasiirada weli ku codsadaya inay oon la shaqeeyaan sidanka fayla taasoo dowladnimada xarigjiid waay walnisdhiiba dowladnimada taasayna waliba jiila inayna isfaylan shaqeeyaan tan kaleeday ma moojidin isjiijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjiijiidka jari marka maamatonfaylan hadaanka maama aha habroda unigoosa qabsadaan la dhaha kor marka anay dhali anay dhali anay dhali war xukumo waayo qaaligii xukumo waayo madu meeray siika goye ti unigan dhalin way taleen inshalgoy ti unig dhalin way taleen koroha iyo hal siyo markaan waliba taha koonfur galbeed nabad haatoy hijabta marka taasa yeena taas ku lehetan ka leeday wali codsaday xaaladii daakunka jartiisooda aan wali go-aansaday musharaxnimada wakti dheera musharaxa inaan musharaxnimada kuhir wali kalifay barlamaankii sida sharafta lahayd shaqeeyey waktiga dheer hawada shaqeeyey haddii intii la qaado hamar la geeyo iyo hamar laha ka tashkiiliyo oo aana la oowada madiyo ogolaadeen iyo aana ogolaaday ani inaan isku tanasuli sababtaana ka tanasuli oo aanan tanasuli todobiiy todobaada tartankii hay aanan ka tanasuli taasa sababnay hoyo antilay rooga fadeen antilay idiido fadeen santuuglay ka ogaado fadeen laakiin haddii oo madabaheeno yoo ogin walayo anbaxayan walayo lankaweeri iyo lankan weeri dowladdiina haddiiba gorashadeennaga tiiniyeenay meeliyeenay antilay dadkaka loo bangareeyo fadeeno antilay la shaqeey lahay iyaan antii war xaqiijido dadka dowladnimada iyo baawarka an adeegsatiyo goosati markaas dartee waliya reemeelunta jidmakii ku banaa saas dartee ayaan ku tanasuli runtii dhabaanka iyo dhabaanada iyo wasiirada iyo shacweynaha qeybo shishalduun oo runtii hawada shaqaynay afar sin oo tuma maalmood ku dhiman ciidan ka mahadnagee wayna rajeeyey inay doorasho nabade galaan inay doorasho xaqe galaan doorasho dimuqraadiya inay galaan inkastoo saata in muuqato saatay la ka wadaya hanuu suurdan lahayn laakiin haddana way rajeeyeen inay onaysa fayla iyagoo aqliyadiyo iyo diintiyo iyo dareentiyo iyo ka shaqeeyaan inay doorasho xaqe dhiido dowladda soomaaliyeed waliba lahaa darkan aan dhexeeya maamulkana dhibaatooyinka usahaay iyo wala ku kabitaankan baahayni halku kaba ee halkan shaqeeyay dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeed wali lahaa dowladnimada meelihi hata roogta ay reedeen fulan maamulku meelaha ku bilaawday lama waliifadoo ku sheegoy meelaha ku bilaawday walisla gorodee daashka unaa ku bilaawnay dhisini geegana saryaala ka jaran ciidan malnii dhiibna ciidana leeyin marka institution majarna institutiona leeyin madaxweyne leeyin gudoomiye barlamaana leeyin barlamaana leeyin wasiiro leeyin maxkamada leeyin ee runtii maamul bilaawe maydusha deeri koro hadeeri ciidanka mahadnage ee dowladda naftiya dowladda federaalka haaba isqabano laakiin hanoola shaqayti inka mahadnagaana runtii naftiya marka dhammaan caalamka o dhanka mahadnage oona maamulka inta ola shaqayti runtii dad badan oo nacaawiyey walniin dhisay walna siiyey nacaawiyey noocyo badan nacaawiya jiraan runtii ciidadan ka mahadnaga dhammaantii ano aan shal reebana dadweynaha reer koonfur galbeed oo nabadi jeel oo dowladnimada jeelna wali inka baaqee inay dowladnimadiyo iyo nabadiyo xajiisadaan odayaasha dhaqanka oo walgorodka oo maamulkun ha dhisan oo barlamaankun ha dhisan oo wal al wali dhibaatee dalkun ku dhiiyo oon kaashadaanina anoo mahadnagaw haddana way ballahaa meeliisan roogtan kuwada dowladnimadaasiin baahan runtii ciidamada geesiinta oo militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo amisom iyo koonfur galbeedna wali ballahaana dowladiidka haayey dhibaatooyinka dadka kahaayeen shacabka dhibaateeyaayeen oo hata ku adkaateen inta yaro dhiman dhammaystira god alla godkiyo jaraanka gala shacabkun dhibaatada ku saara inta dhiman dhammaystira jiditeen fura dadaalkaasna runtii waliba waa anka baaqe ciidamada dhammaantiin marka ciidan ammaasati mahad ilaahay isku leh wali in rajeeyey maamulka horumar wali in rajeeyey shacabka nabad iyo barwaaqo iyo dowladnimo doorashada wali in rajeeyana doorasho guulaysata ee ummadana ka guulaysadaan hoggaan iyo kiyo fadaayan iyo ka dooradaan reerka furgalbeed marka ciidan ammahasatiin wasiirka arrimaha gudaha oo dowladda federaalka sii doona سلمدو كلمة طاهرة bacda madaxweynahan hiri doono bidn
salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah madaxweynaha shariif xasan sheekh aadan guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeennada dhammaan xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed golaha wasiirada ururada bulshada saxaafadda iyo saaxiibbadayda safarka igula jiray oo xamar igala yimid oo dowladda federaalka ah qof walbaa meeshaan mansabka uu ku fadhiyo dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaalayaal annagu waxaan ku nimid arrin xoogaa u baahnayd inaan u nimaadno oo aan wax ka fariisinno oo maamulka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka jirtay iyo arrimaha hadda madaxweyne shariif ku hormaray madaxweynaha cusub oo xilka loo dhiibay mudane shiiqunana uu ku dambayn doono arrinkaasaan u nimid wax badan kama dhihi karo idinkagamana kordhin karo arrimaha jirjiray runtii hadda mana rabo inaan ku sii fogaado oo wax weyn ma kordhinayso waxaan rabaa inaan runtii aada iyo aada ugu mahadnaqo uguna hambalyeeyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo aan nin saaxiiba oo aan muddo dheer isniqiin dadka soomaaliyeedna madaxda soomaaliya hadda waayahan u dambeysay ragga aad loogu aqoon ogyahay ka mid a oo ah aan siin karo sharafta dhisidda maamulka dowladda koonfur galbeed bilowgeedii ilaa iyo maanta dabcan dowlad goboleed iyo nidaam saas u ballaaran qof ma sameeyo dadweynaha koonfur galbeed oo dhanaa isugu tegey dhisidda dowladdan laakiin waxaan qiri karaa anoon inaba ka shakinayn inuu ahaa madaxweyne shariif xasan sheekh aadan qofkii ugu dadaalka badnaa uguna muuqa roonaa in maamulkan la sameeyo horumarka uu sameeyena uu sameeyo maantana meesha uu joogo uu soo gaaro madaxweyne waan iswarsannay markaa nimid runtiina intii aan isweydaarsanay waxay ii soo saartay saxaafadeedkana hadda ku caddeed in aad u garatay inay ku fiican tahay tallabada aad qaadday inaad qaaddo adoo ku badbaadinaya soomaalinimada reer koonfur galbeednimada iyo degaankan dowladnimadooda horumarkooda iyo nabadoodaba aad iyo aadaad ugu mahadsan tahay waxaan rajaynayaa mararka qaarkood madaxda soomaalida shariif xasan dabadiis inay gaaraan go'aamo kharaar mararka qaarkood marka arrinku cuslaado waa ugu hambalyaynaa waxaan leeyahay shariif xasan sheekh aadan haddaan aqaano siyaasadda meelun oga soo jiirayn doonaa waxaan kuu rajaynaynaa mid khayr leh iyo soo noqod wanaagsan meesha aad ka soo geli doonto guddoomiyaha baarlamaanka ahna qofka hadda xilka madaxweynaha la wareegay sheekhuna waxaan leeyahay walaal mas-uuliyaddii awal aad u hayso koonfur galbeed mid kaloo la sii culays agama ka sii culays badanaa hadda lagu saaray waxaan rajaynaynaa labada howloodba in ilaahay kuu fududeeyo xaaladda runtii la dhihi karo waa waa xaalad xasaasiya oo hadda koonfur galbeed ka jirta waxaan annaguna gacan ku siin doonaa intii tabarteennaa ama dowladda federaalka ama wasaaradda mas-uuliyaddeeda ha ahaato inaan madaxweynaha ku-meelgaarkaa gacan ku siino inuu meesha loogu talagalay gaarsiiyo ilaahay idankii iyadoo aan wax dhibaataa ama nabadgelyo xumaa ama carqalad kalaahi aysan ku imaan maamulka iyo nolosha degaanka koonfur galbeed madaxweynaha aan sagootinayno iyo madaxweynaha ku-meel gaarka uu xilka ku wareejiyeyba waxaan leeyahay tusaale fiican u noqda insha allah soomaalida inta kale siyaasaddii soomaalidu xoogaa isjijiidkeeda iska batay waranaa tanaasulayo dhinac uga istaagay maanta waxay uga baahi badan tahay runtii lama arko intaas markaan halkaas ku dhaafo annagu halkan waxaan ku nimid aniga iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi faarax weheliye waxaan ku nimid inaan munaasabaddan ka qayb galo intaan yaroo aan meeshaan ka jeediyey iyo intii tiimkii madaxweynaha uu madaxda u ahaayo maanta aan is aragnay na dhex martay aan ka qayb galo kadibna wasaaraddu ay ka qayb qaadato habsani u socodka doorashooyinka maamul u samaynta nabadaynta iyo xasilinta koonfur galbeed in dowladda federaalka kaalin mug weyn laka qaadato gaar ahaan wasaaradda oo ah meesha federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isaga xirmaan inaanaan kaalintayada annaguna gabin wasiir cabdulaahi faarax weheliye aan kula dardaarmaa inuu kaalinta wasaaradda iyo tan dowladda federaalka iyo tan soomaalinimadaaba buuxiyo aadna waxaan u rajaynaa insha allah inuu kaalin la mahadiyo qaadan doono intii uu gargaar iyo nooga baahdo taageero waa la garab taagnaan doonaa madaxweynaha ku-meel gaarka iyo baarlamaanka iyo dhammaan madaxda koonfur galbeedna waxaan ka codsanayaa inay siiyaan kaalinta muhiimka ah oo uu u baahan yahay wasiiru dowluhu inuu ku biiriyo absami socodka howlaha hadda taagan marxaladda haddaa oo la taagayo intaas markaan idhaahdo waxaan jeclaa inaan kusoo gebagabeeyo madaxweyne soo dhowow waa kula shaqaynaynaa dowladda federaalka haddaan nahay wasaaraddu si gaar ahay mas-uuliyaddeedana u leedahay kaagana ballan qaadaynaa inaan kula shaqayn doono ilaahay waxaan ka rajaynayaa uguna ducaynayaa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inuu meel muuqata oo midab iyo magacba u horeeya dowlad goboleedyada ay helaan taladii ay ku gaari lahaayeen intaasaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo aad iyo aadaa u mahadsantiin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد مدحوينه مدن شريف حسن شيخ آدم وزير وزارة دارمها قدها فدرالكا يدبوشيسين في الدولة فدرالكا وزير الدولة كحقينة قدونك بارلمان في الدولة قبرية كونفر قلبية الصومالية حل بارنا golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirada ururada bulshada dhalinyarada iyo dhammaan bahda saxaafadda waa idin salaama assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib hadal badan iima furna hadalka intiisi badnaa madaxweynaha iyo iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa halkan ka sheegay oo keliya inaan ku darsado inaan oga mahad celinno madaxweyne shariif xasan sheekh aadan kaalinkii uu ka soo qaatay dhismaha dowlad goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay horumarkii uu gaarsiiyey iyo howlihii uu soo qabtay sidoo kalena aan ugu hambalyayno go-aankan geesinimada leh oo uu qaatay maanta isagoo markuu laba mas'alood isbarbar dhigay danta guud midda gaarka ah tixgelin gaara siiyey danta guud sida hadalladiisu ku jireen isagoo u turaaya danta shacabka soomaaliyeed tan dalka iyo tan maamulka koonfur galbeed inay ku kaliftay in uu qaato go-aankaas maanta uu qaatay runtii siduu wasiirku uu sheegay waxawaaye go-aankaas waa adag tahay dadka intooda badan go-aan noocaasa inay qaataan laakiin madaxweyne waxaan ku leenahay hambalyo wixii aad qabato howlna ammaan baad ku mudan tahay waana kaaga mahad celinayna inkastoo la yidhi laa shukru cala alwaajib oo waajibkaaga aada gudatay annaguna ilaahay waxaad nooga baridaa intaan haddirtaan xilkaasaan kaala wareegnay inta ka dhiman meeshii in aan loogu talagalay inaan gaarsiino inaan gaarsiino ummadda reer koonfur galbeed mas-uul iyo shacabba waxaan ka codsanaynaa in ay nala shaqeeyaan gacan nagu siiyaan sidii aan u gaari lahayn hadafkeena arrinta ugu muhiimsan shacabku oo aan kala dardaarmaya sida ku jirtay madaxweynaha khudbadii hadalkiisana in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasiloonida meel aan nabad jirin runtii waa adagtahay in howl laga qabto meel aan nabad jirin waa adagtahay in horumar la gaarsiiyo waxa ugu muhiimsan qof bini aadan u baahan yahay nabadgelyada marka insha allah nabadgelyada xasiloonida in laga shaqeeyo gacanlana lagu siiyo sidoo kalena wasiirka waxaan uga mahadinaynaa doorkiisaan iyo iyo ballanqaadkii halkaan uu ka muujiyey runtii waxa ugu badan oo hadda dadku ay isweydiinayaan waa arrimaha doorashooyinkii oo hadalladiisana ku jirta wasiirka insha allah si wada jira ayaan uga tashan doonaa oo tallaabada xigta la qaadi doono waxa ay tahay isida wax loo samayn doono marka inta ka horeysana waxaan idin leeyahay nabadda laga shaqeeyo horumarka deegaanka mudan madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay hambalyaana ku leeyahay madaxweyne asalaamu calaykum